bismillahi raxmaan raxiim marka hore aad baa mahadsantihiin shacabkan shacabka reer puntland soomaaliyana waa salaamaya arrintaan horta dhacday waa arrin runtii soo noqnoqotay ma ahayn saacadanba in lasoo gaarsiiyo xilka qaadiste waxay ahayd masiibadii weyneyd oo ka dhacday xammagaa muqdisho afar iyo tobankii octoobar wixii dhacay inay horta isku casilaan bay laakiin soomaalida iyo afrikaanku ilaa tunka la qabta ma yaqaanaan xilka maxaa iscasil oo sharaf meesha wata ma yaqaanaan runtii arrintaa dhacday waa arrin maanta soomaaliya ku noqotay dabarjab weyn laba wiil oo isku xigta in boqolaal qof ku dhintaan oo intaas aqoonyahan macno darro ku dhintaan ayana waxa weeye waa ayaan darrada soomaaliya haysatay oo waxaan gacanteena ku samaysanay arrintaana waxaa keenay maaragtay habacsanaan badan baa jirta dalkuna sidiisa hay-adaha dawladdu kala shaqay leeyihiin laakiin hay-adda ugu muhiimsan dal haddaad aragtid waddan dhibaata ka taagan tahay oo burburka iyo dalilka iyo isqarxintu joogto ka dhigteen oo in maalinba intaasoo hotel la qarxinayo ama intaasoo dhibaataa qof ku dhimanayo mas-uuliyaddeeda waxaa dusha iskale dalkaa waxaa iskale hay-adda sirdoonka iskale haddaad aragtid qaraxyo maalin kasta iyo dibal aan cidna loo soo qabanaynin dalkaas waxaa ku yiri oo aada ugu liita hay-adihii sirdoonka aada ugu liita dalku hadduu hadduu lahaan lahaa hay-adda sirdoon oo dhisan oo aqoonteeda laho siyaasiyiinteeda laho aqoontii lagu xulo waxaanu ma dhiceen maxaa yeelay hay-adda sirdoonku waa hay-adda keliya oo dalka gacanta ku haysa amnigiisa gudaha gacanta ku haysa marka dhibka ugu weyn oo taagnaa horta waa midaas arrintan kaloo maantay labada madaxweynuhu maanta qaadayna runtii waa arrin ku dayasho mudan waxaana hadda leeyahay madaxa dalka ugu sarreysa waxaan leeyahay shalay haddaad ku degdegteen magacaabis taliyaal ciidan ku degdegteen oo muxuu ahaa iyo kartidooda midna aydan kusoo xulin maanta inaydan dhirankii kale ku dhicin oo loo xulo hay-adaha amniga dad aqoon u leh oo brofishi u leh oo bartay aqoonteeda in loo xulo taasaan kula talinaya
waa gartay laakiin arinta kaleo meesha isweydiinta mudan waxay tahay dad badan oo siyaasiyiinan ay aaminsan yihiin in isbeddelka xilligan oo kale lagu sameeyo hay-adaha ammaanka madaxdooda ay fursad kale u tahay dadka dowladda kasoo horjeeda taas soo laftirkeeda ma muuqato
maya waxba taas uma muuqato waxa weeye adduunka waa ka dhacdaa ka weyn baa adduunka dhaca qaraxyo ka waaweyn baa dhaca taasna isbeddel baa la sameey sideena haddii ama wasiir ha ahaado ama taliya ciidan ha ahaado ama ama ra-iisul wasaare haata cid kasta ha ahaado mar haddii hawshiisu gudan waayo waa mas-uuliyiin mas-uulka dalka ugu sareysa in isbeddel sameeyo oo isku shaandhayn sameeyo gudaha wasiirada la isku shaandheeyaa bal in wax kala isbedelaan aqoonta isbedesho marka waxaan aaminsanahay haddii aan sidii horey loo degdegin aan loo oo laga fiirso laga fara buuxsado oo hay-adda sirdoonka aqoon lagu soo xulo booliiskana lagu soo xulo raggarku cadaayo oo aqoon u leh booliiska aqoon u leh lagu soo xulo oo aan lagu soo xulin saaxiib iyo inaadeer iyo ma lagu soo xulin iyo reehel baa xanaaqaya aan lagu soo xulin aqoon iyo karti lagu soo xulo waxaan aaminsanahay dalkan amnidiisu in muxuu ahaa caasimada inta laga bilaabo saraakiishii aqoonta ulahayd oo sirdoonka soomaaliya waa dhooban yihiin ama kasoo baxay soomaaliya markay burburtay sagaashankii sagaashan koodii markay burburtay sirdoonka africa konton iyo afartii dal oo sirdoonka africa ee wadamada africa nabadsugida ka jirtay ay kaalinta labaad bay soomaaliya ka maraysay saraakiishii aqoontaa ulahayd oo iska daa wax kale qofka markuu soconayo socodkiisa tilmaamaysa inuu khalad daray iyo inuu inuu dembi yahay qofka markay wareysanayo indhihiisa laga koonto inuu been sheegayo adeer dadkaasi waa joogaan waxaan leeyahay dadka ha laga faaidaysto aqoontooda ha laga faaidaysto ha tababareen ciidan dhalinyaradan hadda la keenay oo maaragtay aan muxuaha ciidamada weligood ka muuqda ha tababareen ha laga faa-iidaysto waxaan aaminsanahay haddii saraakiish aqoonta ulahay dalkan loo dhiimo hogaanka sirdoonka iyo booliiska loo dhiibo in muddo saddex bilood ilaa lix bilooda dalkaas amniduusu noqonayo isbedel isbedel weyn laga dareemayo waa gartay arrimahan marar badan bay soo laalaabteen waxaad moodaa muqdishona hadda inay caadi ka noqdeen dilalka dadka iyo maalin walba qaraxyada dhacaya oo dadka shacabka lagu laynayo marka waxyaabaha hortaagan in dowladdu ay duulaan ku qaado meeluhu shabaabku joogo maxaa ka mid ay kula tahay muqdisho keliya maana meesha hadda ad igala hadlaysid waad ogtahay waxaa ka dhacaya waad ogtahay soomaaliya dhan baa masiibadaanu ku habsatay muqdisho keliya kuma habsan ha loo kala badnaado hase ahaatee markaad duulaan qaadaysid oo meel aada rabtida qaadid oo tillaabo ciidan aada qaadaysid waa in horta ciidan kuu dhi kuu diyaarsan yahay oo hay-adihii hay-adihii dawladda ciidankooda inuu kuu diyaarsan yahay in aadan ka walwaleynin gurmad in aadan ka walwaleyn in aadan ka walwaleynin muxuu ahaa aadan ka walwaleyn caafimaad aadan ka walwaleyn ciidanku markuu maanta meel dagaal ku qaado waa inaad ciidan kale ciidan kale gurmada ku bedeshid oo kii maanta dagaalanayay si uusan mar usoo jibin inaad ciidan kale ku bedeshid marka dagaal haddaad raayaysid waa inaad uleedahay ciidan tababaro oo diyaarsa waa inaad samaysatid ciidamadan afrikaanka oo amisoona weligood kuu noqon maayaan booliis iyo military iyo goob kuu fadhiya midna kuu noqon maayaan waxa xorayn karaa waa soomaali soomaaliya waxa amni kusoo celin karaa waa soomaali nin ajanabiga kuumas dhibaato inuu kuu keena maayana wax uu kugu siyaadinayo iyo wax kugu soo celinayo midna ma laha waa gartay arrimahaas waa isla fahnay dowladda federaalka keliya bay arrintan dagaalku ku eg tahay ma la odhan karaa marka loo eego dowlad goboleedyada dalka ka jiray oo iyagu ku mashquulsan xilligan khilaaf iyo waxyaabo kale iyo eedeymo ay dowladda federaalka ahi u jeedinayaan maantana waxaad ka warqabtaa muqdisho shir baa ka furmay oo madaxda dowlad goboleedyada ee dowladda federaalka u dhexeeya dowladda federaalka garabkii maamul goboleedyada ka maqan ma la odhan karaa lama oran karo muxuu ahaa wax walbana meesha dhibaatada soomaaliya way ka jirtaa loo qaba soomaaliya waxay u baahan tahay dad intay u istaaga oo iska dhaafo qabiilka iyo maaragtay beelka iyo hebel baa madaxweyneha iyo hebel baa madaxweyne hoyantaa la iska dhaafo soomaaliya waxay maanta u baahan tahay in dowladnimadii soomaaliya la dhiso dowladnimada soomaaliya markaad dhisatidna ciidan diyaarisid hay-adihii garsoorkana diyaarisid wax walba taas iyadaa iyagaa imaanaya saatee arrintaana maamul goboleedu sameeyeen oo ma meelaha isugu tagtagaya anigu ma qabo waktigan xaadirka inay sameeyaan oo ay maaragtay heerkaa gaaraan muddo si madaxweynahan wuxuu dalka madaxweyne yahay sideed bilood iyo saddex laba iyo labaatan casho madaxweyne yahay aarado iyo wax maaragtay cagaha dhulkoo lagu rufo meesha horta maba taalaba marka waxaa fiican in la iska dhaafo fiiqa iyo wax yaroo khaldayo wax yaroo khaldayo mis baa lagu wada dhamayn karaa dalka waa la wada leeyahay ama maamul goboleed ha ahaado ama dowlad federaal ha ahaado dal la wada leeyahay oo soomaaliyeedoo nina gaar u sheegan karin weeye marka danteenna waxay ku jirtaa wadajir iyo isu diyaarin iyo inaynu noqono dad u dhisan siyaasadda soomaaliya inaynu dalkeeda dhisano dalkeennu waa qani soomaali dhanboo ka badan adduunka dhan ku badan hadii loo soo jeedsado marka waxaan leeyahay soomaaliyeed meel kastoo jooga soomaaliya ka jooga gacmaha inta laisqabsada laysu soo jeedsado cuqdada iyo dhibaatada inta layska saaro war soomaaliya xaggee u socotaa xaggee loo wadaa wadada hadda soomaaliya ku socoto oo hadda maalin mid xanaaqayo leeyahay haddaan aniga kayga wax laga dhigan waa xanaaqaya haddaan maanta muxuu ahaa madaxweyne fiidin dhinacaan mucaarad u noqonaya oo ay saa ku socoto soomaaliya in la oran doono waaba halkan soomaaliya la oran jiray qarka u saaran tahay oo shaydaanka inta arno aynu dalkeena ugu soo jeedsan oo amnigeena aynu sugno dan ilow kuma jirto wiil ardaya iyo gabar hooyaha oo maaragtay carruurteeda u shaqaysanaysa ama cunugeeda saaka iskoolka aaday ama ama oday maskiinoo meel fadhiya oo qarax lagu dilayo wax dana soomaaliya iguma jirta mari kan boosaasa jooga kan kan raaskaandoona jooga inta udhexaysa so inta udhexaysa dad dhan uma ahan wax dana ugu dambayn mhm.
soomaaliya danteedu waxa weeye horumar in la gaaro inaanu dhibaataan ka baxno aynu aynagu isu soo jeedsanadan ugu jirta ugu dambayn shirka muqdisho uga furmay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka maxaa isdhihi ka dhaa waa laga filan karaa oo danta soomaaliyeed oo bulshada iyo dadka rayidka ah ee maalin walba la iska xasuuqayo ugu jirta ugu jirtaa waxaan leeyahay hogaamiyaashaas caqligiinu ha shaqeeyo maskaxdiinuna ha shaqayso aqoontinuna ha shaqayso gadaaliyan loo soconin xilli soomaaliya warrood u gudsato ama maaragtay la yidhahdo waxbaan mucaaradaya maanta lama joogo maamul goboleedyada iyagaa laga rabaa inay dowladda garbaha u noqdaan oo dhisaan oo wixii khaldamay ay saxaan wixii horey u dhacay ha laga soo gudbi yaana odhanin muxuu ahaa meesha waxaad moodaa sida markaas hayadda soomaaliya maanta fiirisada wax u socdaan soomaaliya waxaad moodaa inay ka saartay xaasidnimo iyo hebel xaasid iyo hebel garab danteenu waxay ku jirtaa ama maamul goboleed ha how ama dowlad federaal ha how shacabka soomaaliya waa isku mid shacabkaa soomaaliyeed oo qaraxyada iyo dhibaatada iyo burburku dhaciyo maalin walba qolaal macandarro ku dhimanayso sidii loo badbaadin lahaa in laiyo oo hal meel la isugu yimaado oo hal go-aan la qaato hal cadow baa laleeyahay cadow waa xamar jooga wax dilaya boosaasu ku dilaya gaalkacyuu ku dilaya garowa ku dilaya kismaayuu ku dilaya gobolada dhuxuu ku dilaya meel kasta marka yaan la oranin markasta maaragtay xamar baa dhib ka dhacaya nin walba ha dareebo berri ka maalin gurigiisa waxaa taba kale ka dhici doonto marka waa in loo soo jeedsadaa danta guud wax walba danta khaaska oo nin walba dantiisa gaarka uu leeyahay ku fakarayo waa in inta meel la dhiga dantii guud ummadda soomaaliya loogu soo loo soo jeedsadaa